Labatii afartii Juulaay ee sanadkan laba kun labatan iyo sededa, Wasaaradda Waxbarashada Dowlad Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa shaacidiyay in isbedel ka sameeyay jadwalka iyo saacado waxbarashada dhammaan dugsiyada Kiilan Koonfur Galbeed Soomaaliya. Sidaas oo kale, waliba la kordhiyay maalmo dhigashada dugsiyada oo la dhigi maalmooda Sabti ilaa Khamiista usbuucii, taas oo kordhiyaysa saacado waxbarashada si la dhammaystiro manhajka waxbarashada sano dugsiyeed kasta. Waxaana ku mid ah waalidiinta magaalada Baydhabo ee awlaadiyo dhigataase iskuulada iyo dhawaaye maalinta Khamiista ee la kordhi maalmo waxbarashada iskuulada magaalada Baydhabo.
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu nidaamkan oo iskuulaadka laga kordhi eed eeda yani haandhawaaye haddii un fiirini yani qaab dowladnimaba sacmalaa yani kafeelata dowladnimada silan kasajarno dhaana yani iskuulaadka kadhigta jarniyaaway haytay maalin khamiisa intii yani oo la dhikada meelaha iskuulka iskuulaadkan oo khamiistan la dhikada ilaa afar sac mal way dhikada jari una suuna ku ogaan taasa haytay qaabka haddaan aragahayna wayba waa yani qaab oo haddii una fiirin qaab dowladnimo oo silin yani lakasaay yaan aragahayna maadaama oo dugsiyaalka xataa iskuulaadka oo hadda madii oo jaarmeelaraay imtixaanaadka xataa usun haay laba imtixaan koo ay qaade iskuulka qaade koona dowladda qaadaas hadda yani kolley hadda heer faylan hadda yani haddii la eri iskuulaadkiina way way mideeyay meelaraay yani dharasho kulli isku mid lagu dhikee khamiisna way hakadare maadaama la leeye way baan aragay aran eedan faylan haddana yaan way kuley dowladda haddana kusii rajeeyaane intii yacni oo iskuulaadkan sii maride lakasaay beesadii yani oo dhiibaay dowladda la dhiibi jirtay macalimiinta beesay jirtay dadka ka bardaayeen meel laraay firiya ku bardaayeen oo lasla ogaay intii yani iyo kooy doonto yani eed yani in rajeeyaan haddii ilahay kuraalnaqda eed eeda yani in mahadsanto waana hadho ay khamiisti laagidara aragtida markaan ku dhiibada arintaasay waliba waa faa'iido wiin eedan wiingaan leta sababtan waliba waa inshaad ardayda hoba lang mashquulina walbarashada heshiilan ka mashquulina yoon waxyaalo kale ka mashquulayaan hadda se la ogsanyo waliba waa ardayda waxyaalo badan ka mashquulayaan haddii social media nagata haddii tiktok nagata haddii waxyaalo kale nagata markaan waaba faa'iidaha korortii waa lahaa arintatan ini walbarashada lanka dara keliya maalinta friday-ga ee layni fasaxaadan waa faa'iido eedan weyn waay waa waalidiinta soomaaliyeed han ka rortay faa'iidada waliba waa horta ni cashara qaadadaayaan cashara helaayaan waliba faa'iidada kale ee waxyaalo kale ninka mashquulo ayaa ka mashquulo lahaayaan hooba mar walba horta ciyaalka mashquulo fadeen laakiin hata dhanka bositifka waa cashar iyo maleba madaariis iyo iskuulaad iyo waxyaalo iyo ka mashquulayaan halkiioo ka mashquulo lahayn aniyo ciyaaraan faa'iidadan kuintaas haa eed eed maay casharo ballandhike maha cashare qaadadaayan yaraan maalintaasay waliba waa maadooyin lix subject ama shan subject qaadadaayan shan maada ama limaada qaadadaayan markaan waa faa'iido eeda eedan weyn waay oo in sheegada weliba macalimiinta iyo maaraneed waliba faa'iidanin hayna ma ardayda faa'iidingata
rofeor cali maxamed kuusow cali atoore oo ku mid ah macalimiinta walkadhikaasa jaamacadda koonfurta soomaaliya ee magaalada baydhabo yaa arintan ka tilmaamay inay faa'iideen ata ardayda iskuulada maadaama xilligan ardayda iyo muhiimad sii hayana walbarashada iskuulada iyo weliba jaamacado markii horeba soomaaliya weli haada jartay sabti ilaa iyo khamiisa la dhikadaa iyo micnaha jimaada fasax la haada jari tan laakiin kolleyba micnaha ardayda yacni ni iyo faa'iida lataa aragahayana sababtoo ah aqoontii hataleyba micnaha korahayta oo yacni manhaj oo midaysan iyo iskoollagii dowladda oo lahanagahaye oo yacni xataa ardaydii intii oo baaslaan iskoolka dhikadaan oo tax buugyaashii oo walka buugii tax ka hay firiilakasiyaao iyo walaagasay dhongaa yacni iyo jar marka maadaama hatale walaagaha korahay lituumbere micnaha ardaygu micnaha eedan faylata micnaha jimaada intay isku nasadaan sidaan an aragahayaan markii horeba saasaahayti aan iskool saasaha ka dhikidi dadka u dambo saasaha ka dhikideen not only intaan iskoolleha ka dhikidi hatana macalan ahaayey micnaha intaan hataa micnihi wadankan ku tabna micnihi saas leehayti micnaha sabti ilaa iyo khamiisa dhikaan iyo micnaha jimaada lay fasax lahay marka weli lahaa micnaha ardaygana micnihi faa'iido eed anfaylaan ata